Maxkamada Gobolka Hiiraan ayaa dhulbeereed ku yaala deegaanka Deefow ku wareejisay Cumar Cabdi Salaad oo horey loogu haystay kana wareejisay Cabdi Xaashi Warsame kaasoo in muddo ah haya dhulbeereedkan. Dhulkan oo ka kooban afar boqol oo tacab ayaa muddo dheer ka maqnaa milkiilihii lahaa isagoo hadda u suura gashay inuu dib u helo. Kaaliyaha Maxkamada Gobolka Hiiraan Muuse Maxamed Axmed ayaa ka waramaya wareejinta dhulkan.
kow tobanka bisha sagaalaad labada kun labaatan shanta amar fulin xukun maxkamadeed maxkamadda gobolka hiiraan waxaa soo gaaray taariikhda markiiheed labaatan shanta bisha lixaad labada kun labaatan shanta kalidacwadeed madani oo sumadiisu tahay magaha da maalaha lixdan iyo sagaal labada kun labaatan shanta kuna taariikhisa labaatan shanta bisha lixaad labada kun labaatan shanta maxkamadda gobolka hiiraan waxay xukuntay xukunka sumadiisu tahay magaha da maala todoba boqol toddobaatan iyo toddoba labada kun labaatan shanta kuna taariikhaysan toddobada bisha dhulbeereed ku yaalo deegaanka deefow bare ee gobolka hiiraan dhulbeereed kooban afar boqoloo tacab oona loo xukumay dacweysane cumar cabdi salaad lagana xukumay dacweysane cabdi xaashi warsame maxkamadda gobolka hiiraan waxay faraysaa taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan inuu fuliyo xukunkan ku taariikhaysan toddobada bisha sumadiisuna taamagaaha damaala fulintaa waxay ku saabsantaa dhulbeereedkaas oo afar boqoloo tacab ah kuna yaal deegaanka deefow bari jiyooyinkiisuna ay ku qeexayeen xukunka maxkamadda cumar cabdi salaad milkiilaha dhulbeereedkan iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta degmada feerfeer ayaa u mahadceliyey maxkamadda gobolka hiiraan iyagoo sheegay in dadka isku haysta dhulalka ay sharcigu kala bixi doonaan waxay ahayd labaatan iyo shantii bishii lixaad maantana waxaan joogaa bishii sagaalaad intaas dhulkii iga maqnaay oo aan raadinayey maxkamadda inay ii xukuntay aadaan ugu faraxsanaya waana u mahadcelinaya waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maxkamadda gobolka hiiraan arrinta kiiskan dhulkan maanta maxkamaddu ay xukunka meesha ay ka fuliday annagana aan goobjoog ka nahay anigoo ah taliya saldhigga degmada feefeer soomaaliya waxaan u malaynaya labaatan iyo lixdii bishii shanaad ayay ahayd meeshaan markay isku qabsadeen eedaysanayaal ay ahaayeen booliisku waa sharciga macnaha sharciga gacmaha sharciga waay sidaas waxaan isugu gudbinay saldhigga magaalada beledweyne iyo maxkamadda gobolka maantana sidaan u jeedno ama aan goobjoog ka nahay waxaa fulintii xukunkii ayaa halkan laga hor akhriyey annaguna waxa waaye waxaan raaci doonaa awaamirta sharciga maxkamaddu ay halkan ka fulisay annagu waxaan maanta aad ugu faraxsannahay inuu waddankaanu uu yahay waddan sharci leh isqabsigu uuna sii soco doonin inuu sharci ku dhammaan doono markhaatina waxaan maanta ka nahay sidaan wax u gudbinay inay maxkamaddu u fulido maxkamadda gobolka hiiraan ayaa waddo dadaalo lagu kala saaraya muwaadiniinta isku haysta dhulalka si looga baaqsado waxyaabaha ka soo horjeeda sharciga